magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabadda xuska maalinta haweenka soomaaliyeed oo sanad walba looga dabaaldego sideeda maarso madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda lagu xuseeyey sideeda maarso taasoo sanad walba lagu xuso guud ahaan caalamka munaasabadda oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a wasiirada wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland odayaasha dhaqanka ururada haweenka naafada iyo bulshada qeybeeda kala duwan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan iyo wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwaa cadar ismaaciil juraaj oo ay daahfureen munaasabadda ayaa waxay ka hadleen muhiimadda ay maantoo kale u leedahay haweenka soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedka jubbaland ay degsadeen maalintan uun codkiinna qabiil iyo wax ducfi ha la aadine ciddii aad garanaysaan in horumarka ubadkiinna iyo adinkaba ay qayb ku yeelanayso go-aamiya inay markaa hoggaanka aad u dhibtaan adinka ayaa samir u yeelan doono safafka dhaadheer gelaya adduunka o dhanna saas wey gabdhaha go-aamiyo codka lagu kala baxayo inta ka horraysa soomaaliya waa dibusoo kabasho waa la dadaalayaa annaga jubbaland golayaasha dowladda go-aanada qayb baa ka tihiin hadday tahay xukuumadda iyo hadday tahay baarlamaanka dhammaan hay-adaha kaleoo dawligana qayb baa ka tihiin labadii teeran oo lasoo dhaafay ama heer federaal ha noqote ama heer istad ha noqotee dowladda jubbaland caalamka xaquuqda haweenka dusha kala socdo waynugu ammaaneen annaga inaan qaybteenna ka qaadanno waa sii kobcin doonaa wasiirrada ka mid ah golahana ixtiraamkooda ay leeyihiin oo go-aanka ugu dambeeya golaha ayaga gaara markii la doodo waxaa la yidhaha halkay gabdhaha dhigeen ha lagu go-aamiyo baarlamaankana saas oo kale weeye laakiin maxaad ka rabtaaba maalin aad adinku go-aanka codkiinu yeelanaya ayaa soo dhow
dan loogu dabaaldegayo maalinta haweenka haweenweynaha reer jubbaland iyo haweenweynaha soomaaliyeed hay-adda naafada jubbaland dhammaan gabdhaha booliiska ah bahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin aada iyo aada noogu leh micno gooni ah waa maalin aan u dabaaldegaynaa maalinta haweenka soomaaliyeed iyo maalinta haweenka adduunka waa maalin noo noo leh qiimo aada u weyn haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxaan leeyahay haweenka soomaaliyeed meel kasta ood joogtaan khaasatan haweenka jubbaland hambalyo hambalyo hambalyo annaga haddaan nahay haweenka jubbaland sanad walbaba waxbaa lagu xasuustaa sanadkii aan soo dhaafnay haweenka jubbaland waxay u ahayd sanad aan aad u wanaagsanayn maxaa yeelay waxaana quseeyey oo nagu dhacay roobabkii anilo oo waxyeeleeyey carruurta iyo haweenka laakiin ilaahay subxaana wa tacaala baa maaragtay guushiisii aan ka guulaysannay maantana maxay ahayday waan ka noolnahay wixii aan soo marnayba alxamdu lilaah ilaahay mahadiis aniga inaan hadal weyn maanta dhaha uma soo istaagin keliya inaan u hambalyeeyo haweenka soomaaliyeed iyo haweenweynaha waxaa sanadkan halkudhigeenna uu yahay ama aan hiigsanaynaa ama aan rabnaa inaan qabanno waxa weeye waa horumarinta haweenka ganacsiga waxbarashada farsamada gacanta dhammaan wax kasta oo hooyo lagu horumarinaya xagga siyaasadda dhan walba waa sanadka halkudhigeenna waa horumarinta haween haweenka soomaaliyeed ayaa waayadii horeba iyo xilliganba waxay lafdhabar u yihiin qoysaska soomaaliyeed tiro badan oo haween ayaa qoysaskooda usoo saara nolol maalmeedka iyadoo ay taasi usii dheer tahay daryeelka ubadka